kalluumaysatada ka jallaabata xeebaha puntland gaar ahaan gobolka bari iyo weliba kuwa ka ganacsada ayaa ka cabanaya kalluun yari xoogan oo hadda ka jirta xeebaha iyadoo kalluumaysataduna ay sheegayaan in xaaluf lagu hayo xeebaha ay ka dambeysay in kalluun yari ay ka dhacdo inta badan kalluunka laga soo jallaabo xeebaha magaalada boosaaso ayaa loo iibgeyn jiray suuqyada kala duwan ilaa iyo gobolada puntland maxamed siciid jaamac oo ka mid a iskaashatada kalluumaysatada boosaaso ayaa sheegay in kalluunyaradani ay sababtay maraakiib jariif oo badda taagan kuwaasoo wata qalab casri ah oo lagu jallaabo kalluunka marka waxyaabaha sababeeyey waxaa ka mid ah kalluumada xilliga xagaaga ah la gaadi jiray oo fiilanta lagu qabsan jiray dee isbaaraaba loo dhigtay intuusan maaragtay wakhtigiisina gaarin baa isbaara loo dhigtay marka saasaa waxay keentay in kalluunkii yaraado dadkii ka shaqaysan jirana ay u fadhiyaan shaqola'aan dadkii dee cunnadii iyo wixii la heli lahay magaalooyinkiina ay noqdaan in markaa kalluunkii la waayeba la cuni lahaa way ilaa intee beri sidaan suuqa cidlo u yahay oo kalluunku aad u yaryahay ama la weysan yahay wakhti dheer buu u yahay mar mar ka dambeeya waa sii adkaanaysaa wakhti dheer buu u yahay xilligaan aynu ku jirno kalluunka shabaagta ma shaqayn jirin waxaa shaqeeya kalluun lagu jirib lagu qabto oo shaayad nooc qaab loo qabto shaayadda la yidhaahdo oo jirib lagu qabto kalluunkaasaa la heli jiro oo gaadiidka yararkaahay keeni jireen xilligaan dabayshan dhacayso xagaaga oo kale isagiina waxa weeye muddoba lama hayo waxaana sababaynaya dee wixii kalluunku waa issoo raacaa waa sida naqa oo kale weeye meesha marka dee markii lagu laayey oo lagu qabtay hal mar sariiq la gelinayo gebigiisaba oo la gelinayo dee wax innagu waxaa laga yaabaa hal shay maalin intuu qabto inaynu bil iyo ka shaqaysanno meesha kalluunka soo gala dhul kalluunku soo geli jiray oo gohooyinka ahaa baa lagu weeraray qalab baa saa lagu wareejinayaa matooro dheereeya shan iyo toddobaatan khayl aan wax kalluun la yidhaahdo haddaa istidhahdo haddaa caydi ka doono caydi ka helimaysbad waxaana sababaynaya waxyaabaha loo adeegsanaya wy marka waxay ii sheegtay inay jiraan kalluumaysato sharci darro ah oo ay ka mid yihiin iiraan iyo yeman oo kalluunkii dhiganaya shabaagyo casri ah oo ka duwan midda aad kalluumaysatada magaalada boosaaso ay dhigtaan maxaa maxaa taasi ku caddaynaysaa waa wax jiroo waadaxoo la wada ogyahay weye wax qarsoonna maaha dadku baddaan ka wada shaqaynaa baddii baa sawirradoodii baa la hayaa iyagoo qabanaya baa la hayaa maaragtay qaabkay u qabanayaan baa la hayaa wax qarsoon iyadu ma ah hadda waxaa jira kalluun yar oo fara ku tirisa oo dhallinyarada ka shaqaysa ay jarjarayaan kalluunkaas noocyadiisa kala duwan xaggee laga soo helay kalluunkaa waxaa laga soo qabtay raasi casayr bareerada caluula intay u sokayso baa laga keenay shayga isagoo lacag badan kharash badda u qaadanaya baraf buu qaadanayaa shidaal naaftuu qaadanayaa adeeg iyo raashin buu qaadanaya muddo toban labiyo toban saddexiyo toban afariyo toban bay maqnaanayaan misena iyagoo aan isdabooli karin bay soo noqonayaan oo wixii maaragtay aan isku dabooli karin waxay keenaan oo kharashka ka daberi karin qadan abokar jaamac oo ka mid ah haweenka ganacsatada kalluunka islamarkaana kalluunka u iibgeeya gobollada qaar ee puntland ayaa sheegtay in kalluun la'aantan ka jirta boosaaso ay dareemeen gobollada kale ee puntland iyadoona madaxda puntland ugu baaqday inay wax ka qabato jariifka ka jira xeebaha puntland maxaan qabanay dee waan nimaannaa waana noqonnaa waan nimaannaa waa noqonnaa wax allaaliya waxaan qabanaynaa oo kaleta ma jiro halkaas annaga shaqadayadu ahayn waana ku khasbanna inaan nidmaano intaan olan waxba ayna dhaafaaye gaadiidkiioo faaruqaana noo soo noqda ilaa iyo gaalkacyo ilaa baran ilaa maxay hayteen meesha la yidhaahdo intaasoo dhan eergaabo intaasoo dhan baa loo rari jir maxaan rarnaa qallaylankee ma jirto kayd ma leh ankee dadku hadday kayd hayaan kaydkay ku baxsadaan wax noo kaydsanoon haysanaana ma jirto saasaa loo dhawaaqaya maxay hayte meheradii ilaa ceergaabo ilaa gaalkacyo ilaa garoowe ilaa qardho carmo laag baa ugu dhow maxay intaan onagu u dhoofino wax allaaliya waxaan u haynaana ma jirto kadina waxay ku wada xihan yihiin baddaa iyo khayraadka ka soo baxa wax allaaliya wax imaanayaana ma jirto gaadiidka keenayeen marka de waa alxamdulillah wix ilaahay keena kalluun yaryar baa yimi maxaa adiga ka qaadaysaa oo macaamiishaadii gobollada geenaysaa ee kalluumada hadda yaala oo aad ku yar kalluumadu isma bixinaayaan ka shidaalka wada qiimaha maxayta lagu gadaayaa ka dabiri maayo maxayta shidaalkiisii iyo qarash ku soo galay annagu haddaan qaadanno naga dabiri maayo waxaan gelinay oo maxayta ahaa maxaytan qalliinkii iyo cashuurtii iyo maxayta barafkii isma bixin karo wax meeshii igu xirnayd waxaan rahdaa waxba mahayo maxaan hayaa iyaguna waxay leeyihin khasaaraan ku sugna maalin wadda raashinki waa daadin haddayan kalluun helin iyaguna raashinki waa daadinaya khasaaray ku sugan yihin dadka cuni jiray dee waxa weeye wax la waayo geelow ninkii waalan baa u duday maxaa la samaynaya waa dee waxa weeye ilaahay istaaqadiisa weeye marka ilaahay noo irmaaniyo ilaahay cadowga jiriifa ee nooga qabta alxamdulilah rabbialcaalamiin markaasay sideeda kusoo noqonaysa dhinaca kale cabdulaahi maxamed shire oo ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa kalluunka ayaa sheegay in shaqo la-aan xoogan ay soo wajahday isagoona sheegay in kalluunka qaadistiisa uu ku tiirsanaa si uu dhaqaale uga helo maalmahan shaqo ma jirto horta meesha shaqo ma jirto dekelunaa jirto wax shaqaa maa qabo hata hasaan buu libisanahay guryey baan toos u aadaya hata marka madaxweynahan waxaan ka codsaynaa jariifka oo badda qashinka ku shubaya oo baddayni baabi'iyey annaga baddayna waa ku noqonaynaa muwaatiniin baan nahay marka laga yimaado eh, shaqooyinka gaarigacanka ee kalluunka ka qaada suuqa kalluunka magaalada geeya shaqo kale oo aa ku bedelan kardha ma jidha anuu bad iyo iyo gaargacan waxaa ilmaaqaan anugu isku soo wada duuboo kalluunyaradan ka jidha boosaaso ayaa saamaysay goobaha laga cunteeyo ee maqaaxiyaha magaalada kuwaas oo intooda badan ku tiirsanaa iibkiisa dadkuna waxay ahaayeen kuwo mar kasta ku cuna cunnada yuuse maxamed fiya oe boosaaso